dowladaha dariska qaarkood waxay nagu hayaan kenya ay kow ka tahay fargelin iyana u haysaa taasi shaki kuma jiro oo waxay rabtaa leverage inay ku yeelto soomaaliya ha ahaato arrimaha badda xuduuda baddaas ku haysanoo hadda maxkamadda taalla warqadaan u qornay oo aan leenahay naga joojiya faragelinta aad nagu haysaan etoobiya waxaa naga dhexeeya wada shaqayn fiican oo waxay joojisay dhaqankeedii hore oo ahayd inay u yeerato dowlad goboleedyada inay la shirto inay kala macaamisho waxyaabihii annaga nagala macaamili lahayd oo way joojisay xaqiiqatan kenyana waxaan runtii aan faraynaa ama aan fartiin u diraynaa inay joojiso faragelinta maxaa yeelay ma ogolaanayno annaguna ma rabnan faragelino arrimaheeda gudaha iyaduna arrimaha jubbaland iyo arrimaha soomaaliyana ma ka ogolaanayno inay farageliso waxaan rabnaa inaan yeelano calaaqaad ku dhisan is-ixtiraam iyo wada shaqayn laakiin ysan ma ogolaanayn inay noqoto hal dhinac oo keliya marka waxaan diidnay wax kale meeshan ma yaalaan waxaan diidnay inaan ku shaqayno wax ka baxsan dastuurka ayaan diidnay waa jiri karaan dowladda hadee aanan aanan aanan runtii wada shaqayn fiican in naga dhexin waa jiri karaan ay kenya ka mid tahay